wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgaladowka caalamiga ee dowlada jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa magaalada kismaayo kulan wacyigelinga kalaga aaday qaybo shara duwan ee bulshada waliba kulanka diiradda laga saaray mowduuca muhiime oo inwaanshiihay isbedelka diblomaysiyada yaraanta dhaqaalo iyo dhiirigelinta walhasaarowka ee hakabeegama hilo ku jartay baahiyooyin oo langabi wacyigelinta iyo fahamka guud ee la hariira isbedelada dhaqaale iyo siyaasadeed ee caalamiga kulanka waybaa ku qayb galay xubno ku tarsan golo wakiilada jubbaland siyaasiyiin ganacsato dhalinyaro bilaan aqoon-yahano ururada bulshada rayidka iyo qaybo kale bulshada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose hanti kulankuusa dareeri dadka ku qaybgalaya si weyn amuujiyo muhiimaduusa bulshada angliya kulankay oona xuseen mawduuca inwise iyo koo hilaha saasiusaha ka beegamay maadaama dhahdeen isbedelada diblomaasiyadeed ama yaraanta deeqaha iyo hal abuurka maalgashi ka dowlad ahaan sideebay maxaanku dhahay maalgashi gudaha u samayn kartaa oo dhiirigelin ahaanse ugu noqota dadka bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka tabarta yar isbedelada diblomaasiyadeed iyo yaraanta deeqaha bini'aadamka waxaan ku yaran karnaa caqabadaheeda annagoo isku tashanno hal abuuryo la nimaano tusaale dhashee gowaamadan hadda noo jirto soddonka kilomitir wax ka yar sanad walba roobka tuudu biyaha iska fariisan ayagoo laga faa'iidaysan haddana abaarta waxaan wasiirka aan rabaa in aan su-aalo yar qabana weydiiyo kow maxay yihiin africa ma laga yaabaa guud ahaan africa inay victim ama dhibano u noqoto caqabadaha is haysta ee wadamada waaweyn isku haysta yani ama khayraad isku haysta ama dhaqaale ama siyaasad isku haysta dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgaladowka iskaaladowka caalamiga ee dowlada jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed yaasiid qoto dheer uku hadalay isbedelada diblomeysiyada ee ka dareera dunida iyo sida markaasiyo saameyn xun iyo weliba tofeylaba aan ka weeldhado karan dalka soomaaliya gaar ahaan jubbaland inaad barnaamijka muhiimka ah ee wakhtigan la joogaa wax badan ka ogaataan sida mawduuca ku qoran meeshan aad arkaysaan saddexda ajendo waa saddex ajendo iswata midda midka ka hoose asaa sababay ah saa ula socotaanba isbedelada diblomaasiyadda adduunka ku yimid ayaa waxay sababeen deeqaha caalamku inay yaraadaan haddii mar deeqihii caalamka yaraadaan oo ay saamayn toban iyo mid tobanba ku lahaanayso waddamada soo koraya gaar ahaan qaaradda afrika gaar ahaan geeska afrika gaar ahaan waddanka soomaaliya oo burbur ka soo kabanaya ee runtii saamayn weyn ku timaaday maxaana la gudboon halabuurada maalgashi inaan ka fikirno la rabo maxay tahay marka mawduucu saasuu isku isku dheelitiraya sidaad la socotaanba hadda dunida daa'imanka ma saarno inay ku yimaadeen isbedello diblomaasiyadeed diblomaasiyiinta caalamka hadda waxay yidhaahdaan adduunku wuxuu galay marxalad la yidhaahdo negotiation diplomacy adduunka inuu dib ugorgortan u galay wadamada iyo regionska iyo sida xulufaysiga adduunka hadda ka jira in uu ma walba ku gorgortamaya doorka shariifka uu ka qaadan karo hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ganacsigaba waxaad la socotaan hadda qaaradda afrika oo annaga hadda ku noolahay shir walboo la qabto shir madaxeed ah oo ka dhaco midooda afrika waxyaabaha ugu weynay ka hadlaan waxaa waye afrika inay dalbanayso inay ka mid noqoto dib u nashqadaynta adduunka ee hadda la gelaya taas waxay ku tusaysaa adduunka inuu guuro meel cusub loo guurayo aanan la saadaalin karin cid walbana ay rabto inay doorkeeda qaadato marka kala guurkaas iyo xulufaysigaas iyo maxaa la dhahay xifaaltankaas ee ka jira quwadaha adduunka waxay ku salaysan yihiin saddex qodob kama badnaba kow xifaaltan xifaaltanka diblomaasiyadada ka dhexeeya shiinaha iyo maraykanka waa qodob isbedelada caalamka dhacayo ee siyaasadeed ee amni ee dhaqaale ee isbahaysi iyo diblomaasiyadeed iyo kala guurkan saddex shay aasaasi u ah qodobka koowaad waxaa weeye xifaaltanka istaraatiijiyad ee ka dhexeeya maraykanka iyo shiinaha oo ku qutuma wax la yidhaahdo ganacsi kulanka iyo waybaa qayb ku iyaa dadaalada wasaaradda qorsheynta jubbaland inka jarta korangaadowka fahamka bulshada ee isbedelada caalamiga iyo baahida langaba xanaanka walhasaarowka ee dhisowka kor xanaanka walhasaarowka ee ka dhisan si lang hela horumar fuwaara